hay-adda home center dialogue ayaa magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug ku qabatay barnaamij muhiim ah oo lagu xoojinayay iskaashiga odayaasha dhaqanka iyo golaha deegaanka si loo hormariyo maamul wanaagga iyo wada shaqeynta bulshada iyo dowladda kaasi oo socon doona muddo laba maalin ah barnaamijkan ayaa waxaa kasoo qeyb galay duqa magaalada dhuusamareeb cabdiraxmaan cali maxamed geeduqorow xubno ka tirsan golayaasha deegaanka odayaasha dhaqanka haweenka dhalinyarada qurba joogta galmudug ururada haweenka dhalinyarada caasimada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada madaxa mashaariicda hay-adda home center dheylog maxamed cabdulaahi axmed ayaa ugu horeyn ka warbixiyay ujeedka kulankan loo qabtay natiijooyinka aan ka leenahay shirkan insha allahu tacaala waxaa ugu horeeya taageeridda dhismaha qaabdhismeed maamul bulsho oo dhinaca traditionalka iyo dhinaca modernka labadaba ka kooban kobcinta maxay awoodaha hogaamineed ee dhinaca dhaqanka ee la xiriira xalinta khilaafaadka dhanka kale qaar kamida bulshadii kasoo qeyb galay ayaa ka hadlay aragtidooda ku aadan mowduucan maamul wanaagga iyo iskaashigii ee looga hadlayay kulankan inay wax noo fiyoobaadaan oo wax noo qurux badnaadaan wax noo hagsamaan oo dad isku xidhan aan noqon waayo qurtoobta la isu sheegi karo waa xaggee wax nooga qaldan yihiin in la dhihi karo waay ma odayaasha dhaqanka ma madaxda ma bulshada kalaa maxay yihiin horta waxa naga qaldan waa inaan isu sheegi karnaa waay dhulku wuxuu ahaay dhul beereed dhul xoolaad dhul magaalo magaalada marka soomaalida ciriiriba kama jirinoo kuma aysan badnayn wixii la rabay annaga markii dowladda soomaaliya ay halkan ka shaqaynaysa laba iyo toban mitir wax ka badan wax mataqaanaa calaamaystaa naga mid maahayn maxaa yeelay ninka iyo naagtiis iyo carruurta ay dhalaan waa ku fulan yihiin laba iyo toban mitir waa meel ay hoyaad ka rabaan dhulkuna lacag ma lahayn oo la gadamayo odayaasha dhaqanka ee galmudug hadday isku xiran yihiin oo ay maamulka la shaqeeyaan dadkuna isbadileen gurina cido ma xaraysateen meelna cido ma qabsateen markee waxaa weeye maamulaa shaqay lahaay amar iyo nadaam amiraa shaqay lahayn odayaashuna ku gurinayeen war maamul hala raaco isku guurka ahaayaa ceel dheere iyo magaalada inta ka dhexel xoog loo dhooftay dadka weynin keliya maahane qof walba garaadkiisa ee waxgaraniisu ku hadlaa wiil yaroon is leeyahay da ahaan waa sagaal iyo toban jir aa su-aal i weydiiyey marka uma jawaabine jawaabtaydii waxay noqotay inaan ku qoslo macnahan waa xigmaddu xambaarsanya wuxuu yidhi adeerow ilaa godin labe ilaa xanun buura iyo olol ilaa gadoon iyo maxaan kuraa galo inta ka dhexle ciddii ka soo guurtay oo balahowd iyo ka soo rogmatay good wiil inta ka dhexle oo buuhood iyo halkaas ka timid waxay iskugu timid meeshaan lafta oon birin aan lahayn qof qof gortogtana ma jirtee dadku birintaxay iskugu hayaan arrin la yaab la waay waana sidayna sax ku ahayd ma soconayso bulshada oo aan qayb ka ahayn oo aan ayadu wax ka dhaqan gelinaynin oo wax ka shaqaynaynin inaysan soconayna umalaysaa waxaan soo jeedinaynaa marka in la garab istaago magaaladan iska sii faafay dhanka kale duqa degmada dhuusamareeb cabdiraxmaan cali maxamed geeduqorow oo ugu dambeyn munaasabada ka hadlay ayaa bogaadiyey mowduuca laga hadlayo ee loosoo bandhigayo bulshada kaasi oo ah siday u wada shaqay lahaayeen dowladda iyo maamulka islamarkaana ay isaga kaashanayaan howlaha horumarineed inaan uga faa'iidaysano fursad hadda taagan oo aan u baahnayn inaan bulshada la wadaagno qaybahooda kala duwan ay ugu horeeyaan odayaalka dhaqanku maadaama ay yihiin dadka matalaya bulshada markii qabaa'ilka laga hadlaayo amase codka bulshada dadka ku hadla oo qabaylka matalaa maadaama ayaga ay yihiin qaybihii kalena ay joogaan arrin aan rabnay inaan maaragtay shir weyn ka qabano laakiin aan rabnay inaan fursadan uga faa'iidaysanaan rabnay inaan maaragtay annaguna ka hadalno arrintaasi waxay tahay sida la ogsoon yahay caasimaddu galmudug ee dhuusmareeb waa socotaa oo waxay ku socotaa si xawliya way koraysaa magaaladu waa dhismaysaa dad badan dowladduna way dhistay oo dowladdiina way dhisaysaa dhulkii oo mashaariic badan ayaa socota dad badanna waxay gashanayaan hantitooda oo dabadda jira ama dalka gudihiisa jooga taas darteed waxaa timid dhulkii inuu noqday lacag aada iyo aada u badan seen beri khilaafaadka dhaca oo dadku isku qabsadaan waxa ugu weyn dhulkuu ka taaganya qaadanay inaan soo jeedino inaan kala saarno miyiga iyo magaalada inaan meesha magaaladu ku eg tahay inaan calaamayno sideeda dhanba barnaamijkan ayaa inta uu socdo waxaa lagu wadaagi doonaa fikrado iyo talooyin wax ku ool ah oo lagu horumarinayo iskaashiga maamulka deegaanka iyo sidoo kale hogaanka dhaqanka waxaana uu socon doonaa muddo laba maalin ah